barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah siddeed iyo tobanka bisha oktoobar sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo marti noogu yahay maansayahan da'yar ah oo gabayo uu sameeyey dhallinyarada uga waaniya halista cudurka covid
fayris baa ka dilaacay dunidoo dhanba fiigay dhex fadhiistay dushooda dabcan wuu fuqi waayey fayriskiyo wejiduubka haddaad diidma fogayso qufac feere ku duul ah u diyaar noqo foormaad dagaalkan kaga foftid kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn ma ogtaay ayaalkii ilmadu kaa dahayse indhahaaga qoysa inayay xasuusto
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bashiir cunaqabatayntii hubka ee uu golaha ammaanka ee qaramada midoobe saaray dalka iiraan sanadkii labada kun iyo toddobadii ayaa lagu wadaa in xilligeeda uu dhammaado maanta oo axadda xayiraadda hubka ee maanta laga qaadayo iiraan ayaa qayb ka ahayd heshiiskii ay sanadkii labada kun shan iyo tobankii kala saxiixdeen iiraan iyo qaar ka mid ah dalalka ugu awoodda badan caalamka sida maraykanka ruushka shiinaha jarmalka ingiriiska iyo faransiiska heshiiskaas ayaa dhigayay in iiraan ay joojiso bacriminta hubka nucleerka taas oo quwadaha caalamka ay ku abaalmariyeen qaadista cunaqabatayntii dhaqaale ee sarnayd hase yeeshee heshiiskaasi ayaa sanadkii labada kun sideed iyo tobankii waxaa ka baxay dowladda maraykanka gaar ahaan maamulka madaxweyne trump oo dib u soo celiyay cunaqabatayntii iiraan qoraal uu xalay soo saaray wasiirka arrimaha dibadda iiraan ayuu ku sheegay in ay iiraan ku kalsoon tahay isku filnaanteeda dhinaca difaaca sidaasi daraaddeedna aysan u baahnaan doonin inay soo iibsato hub kale shacabka wadanka guinea ee galbeedka qaaradda afrika ayaa maanta oo axad ah u dareeray goobaha codbixinta si ay usoo doortaan madaxweynaha xiga ee dalka xilli aada looga cabsi qabo in natiijada doorashada ay hareeyaan muran iyo rabshado madaxweynaha hadda talada haya alfa conde oo labaiyo siddeetan sano jir ah ayaa doonaya in mar saddexaad lasoo doorto hase yeeshee waxaa tartan adag kula jira ilaa iyo koob iyo toban musharax oo uu uga caansan yahay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi selu dalian diallo alfa conde ayaa soo bedelay dastuurka si uu mar saddexaad isugu soo taago xilka madaxweynaha arintaas oo dalka ka dhalisay mudaharaadyo rabshado watay oo bilooyin halkaasi ka socday islamarkaana ay ku dhinteen ugu yaraan konton qof dalka guinee ayaa waxaa ka jiray xasilooni darro siyaasadeed tan iyo markii uu xorriyadda ka qaatay faransiiska sanadkii kun iyo sagaal boqol sideed iyo kontonkii dhageystayaal warkii caalamka ee duhurnimadan waa naga intaa
mahadsaned nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya warkii caalamka halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington goordhow dhegaystayaal waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka hibada iyo halabuurka balse haatan aynu ku horeyno ingiriiska dalka ingiriiska waxaa soo kordhaya dugsiyada ardayda u diraya guryaha iyadoo ardayda uu ku dhacayo xanuunka covid sagaal iyo toban ay tiradoodu sii badanayso sida ay muujinayso daraasad cusub oo dhowaan la sameeyey boqolkiiba koob iyo labaatan dugsiyada sare ee dalka ku yaala ayaan si buuxda u wada furnayn iyadoo ay jiraan walaac laga qabo imtixaanada shahaadiga ee dugsiga sare warbixintan waxaa london ka soo diray wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil daraasadan cusub ee ay soo saartay wasaaradda waxbarashadu waxay muujinaysaa khalkhalka la soo gudboonaaday waxbarashada sababo la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban waxaa kaloo ay markhaati u tahay xanuunkani saamaynta weyn ee uu ku yeeshay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada tiradii ugu badnayd ee ardayda u fadhiisanaysa imtixaanaadka g c s c iyo elefalka xagaaga soo socda ayaa guryaha dib loogu celiyey axmed weli sheekh cumar good waxa uu shaqeeyaa jaamacadda bedford oo ku taala dalkan britain horena waxa uu uga shaqayn jiray xafiiskii manhajka soomaaliya waxa uu iga waramay saamaynta ay qoysaska soomaalida oo inta badan caruur ka badan laba ama saddex leh ay arrintani ku yeelanayso dhibaato weyn ayay ku hay- ayay ku hayaa waxa weeye caruurtii ma helayaan eh, fursado ay wax ku wada bartaan eh, buuqoodii baa badanaya saxmad baa imanaysa eh, waxaa imanaya inaanay concentrated ku noqon waxbarashadoodii u gaarka ahayd oo aanay en, eh, sidii iskuulka ay wax ugu baranayeen aanay ugu baran waxa weeye eh, waxay iska hor imanayaan waalidkii caruurta laftoodii baa iska hor imanaysa taasi markaa waxay keenaysaa inay eh, ha- shaqadii waxbarasho ee ay ku qaadan lahayn gurigu aanu sidiisii u fulin waalidkiina ay iska hor yimaadaan dhibaatan ay dhexdoodii timaado waalidkii iyo caruurtii taasi markaa waxay keentay ama laga dhex arkayaa in faamiliyadii frustration badani hayo xilligan covid nneteen-ka ee weliba eh, laga soo celiyay ardaydii iskuuladii ee layidhi oo ku noqda guryihii jeof barton oo ah madaxa ururka maamulayaasha dugsiyada ee britain ayaa sheegay in ardaydan guryaha loo diraya ay muujinayso sida ay u adag tahay in ay ardaydu dugsiyada sii wataan maadaama uu xanuunka covid sii badanayo waxa uu ii sheegay inay macalimiintu isku dayayaan inay maareeyaan tallaabooyinka lagu ilaalinayo fiditaanka xanuunka iyo inay ardaydu hesho waxbarasho taya leh haddaba saameyn intee leeg ayay natiijooyinka imtixaanaadka ardayda guriga fadhida ay ku yeelanaysaa waa kan mar kale axmed weli sheekh cumar good waxa weeye caruurta sidoodaba waxay ku fiican yihiin inay wax ku bartaan iskuullada waayo macalimiintii oo la xisaabtamaysa oo la kontaat garaynaysa ayay halkaa ku haystaan oo imtixaankii ka eegeysa wixii ay u direen ka eegaya laakiin markii ma- loo soo diray eh, guryihii taa ma helayaan taasi markaa waxay meesha ka saaraysaa inaanu ilmihii xilisa saarin inaanu waalidkii dhegeysan hadduu doono inuu markaa gaabis badan yimaado inay wax kale oo aan waxbarashadii hayn kaga mashquulaan sida geymamka imiga aadka loogu ciyaaro ay caruuruhu ciyaaraan taa waxaa lagaga bixi karaa markaa iyada oo ay waalidku eh, si miisaaman en, eh, u maamulaan ma- saacadahooda waxbarashada haddii ay kari karaan laakiinse tan imiga timid dhibaato weyn bay ku tahay waxbarashadooda dhinaca kale guud ahaanba marka laga eego caalamka iyada oo markii horeba ay gabdhaha dhigta dugsiyadu ay ka yaraayeen wiilasha ayaa daraasado la sameeyey lagu ogaaday in ardayda gabdhaha ah ee dalalka soo koraya gaar ahaan uu xanuunka covid sagaal iyo toban saameyn weyn ku yeeshay waxbarashadooda hodan eh, tooshi waxay degan tahay magaalada stockholm meel ka baxsan waxa aanay ka shaqaysaa arrimaha bulshada Ee, runtiisaan wada ognahay awalba wax dhigashada een, badanaa gabdhuhu way ku yaraan jirtay inta iskuul loo diro oo wax dhigasho loo diro oo badanaa wiilasha laga horeyn jiray saan dhaqankeena wada ognahay oo waxa la odhan jiray awalba gabdhuhu awalba meel ma gaadhayaan ama inay hebel bay u dhexeeye inamada laga horeysiin jiray waloo dhaqankaasi weli iska jiro Ee, dhaqanka adag saan uga bixi lahayn laakiin waxaan u malaynayaa inay ku xidhan tahay oo labaad maadaama lix qof baa laga yaaba inuu faamily iskuulka wada dhigan jiray af hargeysa oo kale ama soomaaliya Ee, lixda qof lagama wada bixin karo covid nneteen baa yimday minus baa adduunkii galay economigii baa hoos u dhacay shaqadii baa yaraatay meel walba yurub iyo america iyo aashiyaba meel walba marka waxay reerkii ama faamiligii dood bidayaan wiilashii aan wax dhigashadii loo diro oo halkii gabdhaha laga diri lahaa ama fifty fifty la isku dhex dari lahaa wiilashaasaa la dirayaa la odhanayaa awalba dhaqanku uu ku salaysnaa nimankana meel kasoo baxaya dee wiilasha ha loo diro xanuunka covid sagaal iyo toban ee kusoo batay dalka britain waxa uu bilowday kadib markii ay ardaydu jaamacadaha kusoo noqotay iyo weliba markii ay dad badani kasoo noqdeen fasaxii xagaaga dowladda britain ayaa wada xayiraado lagu xakamaynayo faafista xanuunka haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaana magaalada boosaaso ku soo diyaariyey wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda v o a barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa dhallinyarada hal abuurka leh oo doorkooda ka ciyaaraya wacyigelinta xanuunka coronavirus iyagoona adeegsanaya suugaantooda barnaamijka waxaa toddobaadkan marti ugu ah cabdulaahi yuusuf siciid oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurka leh islamarkaana tix suugaaneed oo uu kaga hadlay hal abuurka ku wacyigeliya dadka ku dhaqan magaalada boosaaso waxaana ka wareysanay doorka wacyigelinta dhallinyarada hal abuurka leh ee xanuunka coronavirus iyo weliba hal abuuradiisa kale Een, waan dhowahay aada baa u mahadsan tahay waxaan kaaga mahad celinayaa barnaamijkan qiimaha iyo qaayaha badan ee aada igu soo dhaweyseen muxuu ahayn mar labaad iyo mar saddexaadna waa ku dhowahay waana kaaga mahad celinaya hal abuurku horta waa noocyo badan yahay aada buu jaadad badan yahay sugaantuna qeybo badan ayay leedahay markii aan is ogaaday inaan hal abuuro ahay oo wax cunin karo ilaa iyo bilowgii yaraanteedii markii aan labayo toban jirsaday waxaan isku arkay inaan waxyaalo badan samayn karo haddana markaas ma jirin xaalad aan waxyaalahaas kusoo bandhigo maadaama aan iska hanin dhallinyara oo aada u dayar laakiin waxaa jirtay in wakhtiga dhallinyarada iga waaweyn oo mataqaanay muxuu ahaayeene aniga kor iga sii waaweyn ay xiliyada qaarkood iga faa'iidaysan jireen oo macnaha waxyaalaha qaar ay dhihi jireen waxyaalahaas aan u baahannahay madadaalada oo kaleeto waxyaalaha jaceylka oo kaleeto markii iyagu barahooda gaarka inay wax soo dhigaan rabaan marka waa sidaas dhalinyarada markaa ma u qaban jidhay inaad haddii ay rabaan oo kale gabayo jacayl ah ama ruwaayado inaad dhalinyarada u samaysid
haa waa jireen mataqaanayay dhalinyaro badatay baa mataqaanay ii iman jidhay oo waxyaalo badan isweydaarsan jirnay mada kaleeto labuurkan uga faa'iidan jiray in badan dhalinyarada waxyaabaha ugu badan ay kugu imaan jireen ma jacaylbaa mise waa wax kale inta badan dhalinyaradu waxay iska jecel yihiin waxyaalaha jacaylkaaba iska jecel yihiin inta badan intooda ugu badan waxay weydiin jireen geeraarada jaceylka iyo maansooyinka jaceylka ah sidee u samayn jiray marka waxaan u samayn jiray qaabo kala duwan baa u samayn jiray mar ama gabay ahaan ama maanso ahaan sida oo kaleeto markii aad gabar ammaanayso oo kaleeto ka masayro muuqaaga qurux waad ku mara taaye taaye kama sayro muuqaaga intaasoo kaleeto waxay samaynaysaa macno weyn bay u samaynaysaa quruxdii gabadha bay sheegaysaa muuqeediina inay macnaha laga masayray oo kaleeto bay mas'alaysaa intaas markii aan oo kaleeto u diro oo kaleeto alkumid lagu daray burdaha aloosidka baa xadweyn yegleel baa badi qabsaday dhammaan waafiyaha bilbile oo kaleeto intaas hadduu u diro qoftii uu mataqaana markaas sheekada iyo shoor kula jiray wuu u dirayaa ama bartiisa gaarkaaba soo dhigayaa isagoo adeegsanaya sawiradiisa oo kaleeto muddooyinkii ugu dambeeyay dhalinyarada hal abuurka leh ayaa waday wacyigelinada corona viruska iyagoo gabayo iyo suugaan ka samaynaya bal doorka dhalinyarada hal abuurka leh ee wacyigelinta xanuunkaasi maxaa ka mid ah waxyaabaha dadka ku wacyigelisaan xanuunka corona virusku waxa weeye horta xanuun aada mataqaanay ah wax ilaahay keenay oo dabiiciya waana xanuun mataqaanay dadka dembiga lagaga jaraayo adduunka horkiisa waxaa ognahay in dunuub kala duwan lagu galo sidaas darteed dhalinyaradu markasta waxaan anagu taagana inaan bulshada ka wacyigelino maadaama uu yahay xanuun ku faafaya taabashada mataqaanay fadhiga in laysla fadhiisto oo kaleeto ku faafaya muxuu ahaayeene neeftii ku faafaya markaas waxaan go-aansanay inaan mataqaanay dhallinyaradoo dhan doorkooda iyagoo qaadanaya qof kasta hal abuurka docda uu ka leeyahay isagoo oo qaadanaya waxa uu bulshada kaga wacyigelinayaa in uu mataqaanayay usoo tabiyo waxyaalihii uu markaas ay iyagu kaga hortegi lahayeen marka intaana tixda u gelin tixda magaceedu horta waa virus baa la yidhaahdaa waxaynu ku bilaabanaysaa sidatan tixdu waxay ku soconaysaa laba xaraf bay ku soconaysaa maadaama ay mataqaanay uu xanuunku yahay xanuun aafa ah hal abuurkayga meeheerkii ugu sarreysay baan u adeegsaday waxay leedahay fayrus baa ka dilaacay dunidoo dhanba feegay dhex fadhiistay dushooda dabcan wuu fuqi waayey fayskiyo wejiduubka haddaad diidma fogayso qufac feero ku duul ah u diyaar noqo foormaad dhegalkan kaga foftid maryam faaruji duunka malaayiin fursad duuge qofka doonay fuduusha dibad aayo u foofa falkadiisa diyaarsay kafantiisana doonay cidna diin kuma fiirsho dadka haysta furqaanka duulka caabuda fayruunka ama duulka fura caag ah caabudoho ku dulfoogan isagaa dhahay foodhi oo faquuq cid ku doonin fadlan taas iska diiday feejignaanta dadaalka dermadaada fadhiiso cidna ha u furin doodo falanqaynta duxsheeko kafinduubdubaaqaaga farahaaga dhaqoo duubo ka fogow mitir duulka fayriskiyo ka danayso caqligii dan guud fiirsha duluc wuu fahmayaaye fikirkii dun saliim ah farsamaa nolol dooran dadka wuu fadhayaaye ha ka daalin wax fiican fiiro dheerna ku dayro danta goortay dani goortay ku fiigto duco baan laga faanin rabbi baa dar fadhaaya dhibta fooqa dul saaran akhrinteed ku dulfaydo rabi baa faraj door ah ku fogeyn sabur dayran farid baan ku duraaye fa'da deelka la guudha fasir baan ku duugaaye fidmo bay ka digaysaaye dadka bay wacyi fawsh ah ku farayso dul yeesha intaas bay tixdu mataqaanay ka hadlaysaa waxayna mataqaanay dadka faraysaa inay mataqaanay faraha dhaqdaan ka feejignoodaan haddii ay baalaha faska face mask oo kaleeto wejiga lagu duwanaya iska saaraan inuu qofku macnaha uu dagalkan ama adduunkas kaga baxayo oo dee formaad ka noqonayo uu gebagabeynayo noloshiisii marka intaas bay tixdaas horta ka hadlaysaa midkana wacyigelin bay iyaduna laftigeeda u tahay marka waa kaas
adiga maxaa kugu kalifeyn hadday gabaygaasi tiriso
horta dadka mataqaanay waxaa jirta xanuunku waa xanuun aafa ah maasadanna waxay u kalifay inaan sameeyo waxay ahayd dadka oo mataqaanay de maalmaha marba markasii dambaysa ay soo tarayso inay u geeriyoonayaan xanuunkan karonaha ah saas darteed waxaan go-aansaday inaan maansadaas doorkay kaga qaato si ay mataqaanay bal wuxuun laba qof shan qof ama in ka badan in ay ku qaataan wacyo iyo tusaale ahaan sidee uga faa'iidaysaa marka dadka saaxiibada aya oo kale iyo dadka kale ee wacyigelintan aad doonayso inaad sii marsiisid waxaa jirta barayaasha aan ku isticmaalo facebooka whatsappka in aan mataqaana inta badan aan soo dhigo iyagoo duuban ama oo kaleeto muuqaal ahaan ama u duuban ama mataqaanay u qoran mataqaanay caag boosti ahaan ha qoraal caadiya boostiya in aan soo dhigo kadibna aan la wadaago mataqaana bulshada qeybta inta halka igaga xiran intaasina iyaga ayaa usii shargaraya dad kale marka dhalinyarada gabaygaas ah kaga hadlaysid corona viruska oo kale wacyigelinta ah markaad barahaaga facebook iyo whatsappka aad ku dirto codad iyo qoraallo maxaa lagu soo falceliyaa dhalinyaradu maxay ku yidhaahdaan inta badan dadka soomaalidu waa dad iska mataqaanay dhiirigelin badan oo mataqaanay weli kalama kulmin mataqaanay cid waxyaalo kaleeto laakiin inta badan intooda ugu badan waxay ii soo diraan dhiirigelino mataqaanay inaan soo badiyo oo kaleeto oo aan inta badan kusoo celceliyo oo aan soo dhigo oo aan inta badan la soo wadaago wacyigelintana aan halkaa kasii wado cabdulaahi intaad ku guda jidhay hal abuurkaaga maxaa isu oran ka dhaca caqabadihii kugu adkaa ee aad soo madhay intaad hal abuurkaaga aad soo bandhigaysa
intaan hal abuurka soo bandhigayay caqabadihii ugu waaweynaa horta waxaa kamid ahaa bulshada waxaa iska jidha bulshada inta badan soomaalidu waxaa jirta marirkii ugu horeysay aan soo galayay bahda la abuurayaasha kamid noqonayay oo aan soo bandhigayay waxyaalaha suugaanta qoraalka ah inta ugu badan suugaanta qoraalka markaa soo bandhigayay dadku waxaa moodaa inaysan markaas ila aysan jaanqaadin oo ila socon inkastoo suugaantuna badneed oo dheereed maxyaalaha soo dhigayso soomaaliduna aysan ahayn dad wax akhrisa oo inta badan aan wax akhriyin kadib caqabadaas horta ahayd caqabada ugu weyneed oo iga qabsatay markii dambeetana waa fahmayo waxaan samayn jiray waa kookoobi jiray iyagoo kookooban baa soo dhigi jiray boosiyo badan ah oo kookooban marna waaba soo duubi jiray si ay uga faa'idaystaan ama waa dhegeysi ahaan baan usoo dhigi jiray marka waxaa jiri jidhay in xafladaha iskuullada inta badan ha waa lagu casuumi jiray oo muxuu ahayenay iskuullada oo kaleeto jaamacadaha markaas aan uga faa'idan jiray dhalinyarada mataqaana markaas ama qalinjibinaysa oo kaleeto iyo mataqaana markii la qabanayo hadeer xaflad oo kaleeto sida xafladaha ciidda oo kaleeto hadeer nagu soo foodle iyo xafladihii ka horeeya oo kaleeto intaasba waxaa jirtay in layga yaro layga mataqaanay aan halabuurkayga aan ka jeedinayay waa tahay gabagabada barnaamijka hibada iyo halabuurka ayaa soo gaarnay waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a cabdulaahi waxaa kaloo rabaa inaan ku weydiiyo dhalinyaro badan ayaa jira oo xilligan ku nool gudaha dalka gaar ahaan magaalada boosaaso wacyigelinta dhalinyarada maxaa ka mid ah gabayadaada kale ama halaabuurkaaga kale oo gabay ah ama sugaan ah oo aadna la wadaagi ka dhaa walow ay badan yihiin oo ay jiraan waxyaalo badan oo aan mataqaanay dhalinyarada kaga hadlay oo mataqaanay ah wacyigelin dhalinyarada inta badan ah haddana waxaa jirta maasada tan oo mataqaanay aan kaga hadlayay marxalada weliba waxaa jirta inta badan waxaa jirta dhalinyaradu waxay waxay yihiin inta ugu badan waxawey waa dad aan waxba gacanta ku haysan haddana maasada tan waxay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa qof bay ka hadlaysaa qofkaasu mid wax haysta maaha waa qof mataqaanaha dhalinyaro ah nolosha mataqaana ay caqabado badan soo hor istaageen marka rajooyin badan uu lahaa ay ka lumeen waxaynu ku bilaabanaysaa sida tan mar baan cidlo doorbidaa ilmada dhabankay da'dana mar baan sacab dulmashaa mar baan ehel daadaha iyo farxadda ka damiin noqdaa murugta dareewalshaa mar baan u dabeec falaa danaysiga ruuxu ku falan qofkii u danqaabi jiray mar baan mar baan u dalluun galaa cadow faqrigii darnaa maskiin iyo diir noqdaa geed aan lagu daahi karin intaan dariishada ka dayo mar baan daawado noqdaa qayrkay waxay daalacdaan mar baan dugsi aadi karin duruuf ihaleesho iyo durbaan ducfi dheergalaa mar baan dayacaad maraa dareen dhinte aan dhahaa mar uun dib u soo hagaag mar baan istabiib dhahaa misana daqarkaan heshiis saxiixyo wada dooganaa mar baan diricnimo dhisaa ha yeeshee doqonta jaan ayaa xaska dabin dhigtoo dushaas baan kala socdaa mar baan geesh danani badan intaan hadgandheen u diro diwaankuna aanan qorin waxaan darojay lahaa mar baan isdanay dhahaa xiskaa doo soo jabsadaa mar baan xubbi daba socdaa daryeel aanaan ku helin mar baan dhayi daal galaa wanaag iyo dabacsanaan qof aan daahirin aqoon dahriga cishqibaa furfura dabeecad samays xumayd kal aan jir jubaaxin jirin ayaa damqashada naflaha daqiiqad ka noogi karin mar baan dadka dhool tusaa qanaaco anoon degnayn mar baan dibnahana cunaa anoon dembi gelin waqay mar baan dulmi hor ordaa anoon cidno daay oo dhan dagaal igu soo wadwadin dabuubta mar baan tirshaa anoon anoon u danlayn cid kale jacaylka mar baan darsaa anoon dookhaba kasayn mar baan midibada dumaa anoon qurux daa'imayn mar baan darisaa xanuun anoon doolar haysan baan digtoorada wada maraa mar baan hanka diiriyaa asaagay daba socdaa markaas bay igu duraan ablayda wax dooxdo iyo hub aan darmadayda ool haddaan dundumo u baxo daqiiqad ma joogayee durbabe ciiddaan dul aal haddaan daalkiyo rafaad dushaydaan uu ka dego haddana naxariista degan durbaba kuma sii nigniye docdaas baan uga baxaa ayaamaha deeqda badan dhammaan farxad kama ahee maxaan ka cabbaa durduro hadday ii diidan tahay anoon digadii ka tegin intaan doorkan ka tago anoon doonayn innaba maxaan murugdansadaa aniga damacii iga lumow damiirkii iga tagow damiinka ma ahi naftee duruuf ikadeedayey duntii bahal iga cunaay haantii iga daadataay haantii iga daadataay damaaq igu beertayey dubaaq igu sii dhigtaay xanuun dacar ii hodaay diyaan qarax igu ridaay nacab degalkay dhigtaay nacab degalkay dhigtaay dembi dabin igu meerisaay dayac igu sii habtaay haddaan nafsab diin la tahay dadaal hadda ii dadaal dadaal ani ii dadaal aniga ii diirno xoorajada iga soo duntaay mar uun dib u soo hagaag gebigaas wuxuu ka hadlayaa maasadaas waxay ka hadlaysaa qof mataqaanay waxyaalaha dhibta intaas dhib aan soo sheegnay ay haysato oo weliba qof dhalinyaro ah bay ka hadlaysaa oo tilmaamaysaa gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ilaa iyo intee jeceshaa inaad ka gaadha hal abuurkaaga sugaaneed
ilaa iyo intii aanuu lahay waxaan jeclahay inaan hal abuurka gaaro meelo fiican weliba dee hal abuurku wuxuu ku imanayaa inaad mar walba bulshada waxusoo gudbiso hadba dhacdadii taagan aad wax kaga hadasho ilaa iyo intii aanu lahay oo dhacdooyin badanna ay soo marayaan in aan kusii jiro aan wax badan mataqaana ka darso fariintaada ugu dambeysa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa in ay marka horeeto dalkooda aaminaan xanuunkan mataqaanay masiibada ah ilaahay adduunka keenay in ay iy dhammaantoodna ka wacyigeliyaan dadka iyo bulshada iyaguna ay feejignaan muujiyaan waa mahadsanta cabdulahi aad ba adiga mudan guud ahaan khiyaaray intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o a barnaamijka waxaa martigu ahaa maanta cabdulaahi yuusuf saciid oo ka mid a dhallinyarada hal abuurka leh islamarkaana wacyigelinta xanuunka coronavirus doorkooda hal abuurnimo ka ciyaaray wacyigelinta dadka anigu waxaan yuusuf maxamuud yuusuf oo halkan barnaamijka idinkala socodsiinayay waxaan joogaa magaalada boosaaso inta barnaamijkan lamid a ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf oo magaalada boosaaso noogu soo diyaariyey barnaamijka hibada iyo hal abuurka haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la ciyaari doono haddii aan ku horreyno horyaalka ingiriiska kulamadii xalay iyo shalay dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha everton iyo liverpool labadan kooxood kulankooda ayaa loo yaqaanaa merseside derby waana mid ka mid ah kulamada adag ee sida weyn looga xiiseeyo gudaha ingiriiska maadaama labadan kooxood ay isku gobol ka dhisan yihiin kulanka labadan kooxood ee shalay isugu yimaadeen ayaa sidoo kale waxaa xiise gaara usii yeelayay iyadoo kooxda everton ay horyaalka hogaaminayso kadib markii guulo boqolkiiba boqol ah ay kusoo bilaabatay halka kooxda liverpoolna ay tahay kooxda difaacanaysa horyaalka kadib markii ay ku guulaysteen xil ciyaareedkii lasoo dhaafay ciyaarta labadan kooxood ay isugu yimaadeen oo ahayd mid adag ayaa sidoo kale waxaa ka dhex jiray dagaal u dhexeeyay ciyaartoyda dhexdooda iyadoo kooxda everton calaamada casaanka ah laga siiyey dhammaadkii ciyaarta xidiga weerarka uga ciyaara kooxdaasi ee richardson ciyaartan ayaana ugu dambayntii kusoo gabgabowday barbaro laba gool iyo laba gool ah oo isla dhaaf waayeen labadii kooxood ee isku magaalada ahaa goolasha kooxda liverpool waxaa kulankaasi u dhaliyey xidigaheeda kale ah sadio mane iyo maxamed saalax halka kooxda everton ay goolasha u kala dhaliyeen calvert lewin oo weerarka uga ciyaara iyo michael kin oo daafaca uga ciyaara xidiga u dhashay dalka ingiriiska ee calvert lewin ayaa waxa uu noqday laacibkii ugu horreeyey ee kooxdiisa everton shan kulan oo isku xiga oo furitaanka horyaalka premier leaga goolal u dhaliya tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii kii xilligaas oo kooxda everton uu shanta kulan ee ugu horreeya uu goolal u dhaliyey xidigoodii weynaa ee tommy luton kulamada kale ee ka tirsanaa horyaalka ingiriiska ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii barbaraha saddexda iyo saddexda isla dhaaf waayeen kooxaha chelsea iyo southampton manchester cityna waxa ay hal iyo eber uga badiyeen kooxda arsenal oo garoonkooda ugu soo martisay kooxda manchester united oo maalmahan uu xaalka ku xumaa ayaa iyadana dib ugu soo laabatay waddada guusha walow laba guuldarro oo qaraar ay soo dhadhamisay saddexdii ciyaarood ee ugu horreeyey ee horyaalka ay soo ciyaarto manchester united ayaana afar gool iyo hal kaga badisay kooxda newcastle united inkastoo dhammaadkii ciyaarta ay goolasha heleen tababare solsha ayuu weli cadaadiska kusii kordhayaa iyadoo taageerayaasha manchester united ay su'aalo gelinayaan sida kooxda ay u joogtayn karto qaab ciyaareedkeedii xalay oo kale dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan seereaaga ayaa la ciyaaray kulanka ugu weyn toddobaadka seereaaga ayaa dhex maray labada kooxood ee isku magaalada ah ee inter milan iyo ac milan kulankan ayaa loo yaqaanaa milano derby waxaana guul laba iyo hal ah gaartay kooxda ac milan kooxda ac milan oo laba gool iyo gool kaga badisay kooxda ay isku magaalada yihiin ee inter milan ayaa labada gool waxaa u dhaliyey weeraryahankooda zalatan ibrahimovic kaas oo ku jira waayihii dambe ee xirfadiisa inkastoo uusan u muuqan xidig mar dhow howlgabi doona goolka ay la timid kooxda inter milan waxaa u dhaliyey weeryahankooda romelo lukaku kooxda ac milan ayaa afartii ciyaarood ee ugu horreeyey ee horyaalka sanadkan ay ciyaarto ay soo wada badiyeen iyada ayaana hadda ku fadhida figta sare ee hogaaminta horyaalka sereaaga ac milan ayaa kaalintan waxaa ugu dambeysay sanadkii kii xilligaas oo dadka ciyaaraha falanqeeya ay tilmaamayaan inay ahayd markii ugu dambeysay ee la arko ac milantii la yaqiinay kooxda nabolina waxa ay afar iyo hal uga badisay kooxda atlanta samdoria waxa ay saddex iyo eber uga badisay kooxda lazio katona waxa ay taaka u dhigtay kooxda yuventus oo barbaro hal iyo hala ay isla dhaaf waayeen dhinaca iyo dalka sbainna kulamadii la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii garanada ay hal iyo eber uga badisay kooxda sevilla santavigo waxaa laba iyo eber uga badisay kooxda atletico madrid real madrid oo horyaalka difaacanaysana waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda gadis barcelonana waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda getaaf labada kooxood ee real madrid iyo barcelona oo ah kuwa ugu tunka weyn horyaalka laliga ayaa toddobaadkan guuldarro la kulmay wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
tan iyo galabta afarta xaggiina waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo